duhur wanaagsan i khiyaaraya halkan waa dalsan kusoo dhowaada warka madaxdiisa qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah
la taliyo sare oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha oo geeriyooday iyo xamse cabdibarre oo ka hadlay xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in dardar uu ku socdo kobaca dhaqaalaha ee dalka
dowladda soomaaliya oo shixnadii labaad oo gargaara kala wareegtay imaaraadka carabta diyaargarowgii ugu dambeeyey oo loogu jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo laga dareemayo suuqyada magaalada muqdisho munaasabad lagu xarag jaraya xarunta sahan diagnosis center oo ka dhacday magaalada muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhur sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha saddexaad ee maarso sanadka labada kun afariyo labaatanka qodobadii aan maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door koronaa iminkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan
diyaargarowgii ugu dambeeyey ayaa loogu jiraa bilashada bisha barakaysan ee ramadaan waxaana suuqyada magaalada muqdisho laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xoogan oo la xiriira iibsashada xagga maciishada kala duwan waryaheena ilhaan mustafa oo suuqyada muqdisho mid ka mid a booqatay ayaa warbixinta nooga diyaarisa markii la galay mise markii loo dhawaaday markii loo dhawaaday sida hadda oo kale suuqan saxmadiisa maarata ushi kor loo tuuray tirahdaa soomaalida dhulka kuma dhacda ilaa dad ay ku dhacday maahane bismillah beraha maarata sambuuska lagu dubo tan muufa baraawda lagu dubo tan maarata muufa gediska lagu dubo lagu dubo maaragtay tan mashmashaa lagu dubaa tan maaragtay sheesagaasa waaye
isbeddelka suuqa maadaama la gelayo bil ramadaan aynu ugu soo food leedahay marka isbeddel aad iyo aad u weyn ayaa ka muuqda waxaa gebagaba ah bisha shacbaan waxaana goordhow la filayaa laba maalin in ka yar inay dhalato bilashada bisha barakaysan ee ramadaan suuqan aad u jeedaan aan haatan ku suganahay waa suuqa weyn ee xamarweyne waxaana ka muuqda diyaargarow aad u ballaaran oo ay diyaargarowayaan dhanka ganacsatada iyo sidoo kaleete shacabka markaasi usoo adeeg doonanayo suuqani haatan halkan aan ku suganahay waxaa lagu gadaa qudaarta oo waa qaybtii qudaarta sidoo kaleete waxaan soo booqanay qaybta raashinka iyo sidoo kale maacuunta haddaba diyaargarow noocee ayaa ka muuqda suuqa waxaana wax ka weydiinay ganacsatada soomaaliyeed farqiga u dhexeeya ramadaantii hore ee sanadkii lasoo dhaafayey iyo ramadaanka haatan walaahi waaga hor basasha raqiisay ahaa jirtay maanta basasha ayaanta hore waxaan ku gedi jirnay hal doolar iyo bar hadda waxaan ku gadanaynaa laba doolar lacagay ku darsoontay baradhada laba kiilo hal iyo baraan ku gadanayni hadda hal doolar labaatan shan sinti aan ku gadanaa casalaatada raqiis waaye koostada sidoo kale kabsar caleentaa labadaan bir cariiri ku jirto iyo basbaaska waxyaalaha kale oo bagaashka ahna lacagaa lagu daro wax kasta qaaliyaa laga dhigay walaa waa dilaal waa adeeganaynaa wixii oo ilaahay calaf noogu dara waa gadanaynaa baa walaa soonka hor iyo hadda hadday badeecada kastoo macquul tahay soonka hor basalaa lala aayo qaal ee saddex doolar ilaa afar doolar nagu gaartay maanta laba doolaraa marownaa maadaamuu dalkeena hadda oo badeecada ay ku yar tahay oo dibadda laga keeno sidii basasha camal hadda dibaddaa laga keenaa yemen iyo waxaa laga keenaa hindiyo baradhada sidoo kale masar iyo dabiyaa waxaa laga keenaa badeecada dalkeen hadday ku bixi lahayd waxaa laga yaabi lahay raqiis intay ahaa lahayd sanadkan raqiisaa rajeynayni maadaamuu hadda biyaha roobka oo beeraha jareen ee wixii qaalku naqdeen waxaa farqi u dhaxeeya markaas maasha allah waa la adeegi jiray soonkiioo afar beri saddex beri kan hadda dadka sidii hore ma u adeegtaan madaxiishadii qaal iyo dadkii oo hadda wax la-aan kusoo waaxi jiray aabadeeda
maasha allah aad iyo aad u wacan yahay oo isbeddelka suuqa maadaama la gelayo bil ramadaan aynu ugu soo food leedahay marka isbeddel aad iyo aad u weyn ayaa ka muuqda wallaahi zaa'id ay qaaliyooday isbeddel isbeddel weynaa ka socda waayo meeshii bashasi awal hor la gadi jiray kiiladii la gadi jiray halka doolar hadda waxay maraysaa laba doolar maasha allah waynu soo deganaysaa badeecadan yacni moogtahay sistemka waxaa qayli ka dhiga markii la waayo laakiinse iyadoo taalla haddana marba haddii maciishadu kor u kacdo dadkiiaas wax iibsigooda kor u kacay iyagoo isku diyaarinayo bisha ramadaan
markani waxaan ku suganahay sidaa ujeedaanba qaybta maacuunta ee suuqa weyn ee xamarweyne waxaan run ahaantii qaybtan maacuunta waxaa ka muuqda diyaargarow aada u ballaaran haddii ay ahaan lahayd qalabyada ugu badan ee bisha ramadaan la isticmaalo sida buurfidiska sambuuska ca- garafooyinka cabitaanka ah iyo waxyaabaha kale ee markaasi muhiimka u ah in eh, maacuun ahaan loo isticmaalo bisha barakaysan ee ramadaan
dukaankan jumlihii tafaariiq waaye mar walbana maaragtay saameyn markay tahay ramadaan iyo markay tahay maaragta caadiga badeecada ee, laga hadlayo kaafi kala dheeri waaye awalan hadda maaragtay ogon tusaale garaafahan waxaa la geli jiray ee, maaragtay saddex doolar hadda wuxuu gaaray laba doolar iyo bar laba doolar Ee, taasna waxay daliil u tahay awal meeshaan maaragtay dhaqaalaa jira dalka laakiinse hadda dhaqaalihii dalka waa ka baaba'ay Ee, ramadaanka markii la galay mise markii loo dhowaaday markii loo dhowaaday sida hadda oo kale suuqaan saxmadiisa maaragtay ushi kor loo tuuray tirahda soomaalida dhulka kuma dhacdo ilaa dad ay ku dhacday maahane xalay waxaa baxnay sideed saxbeynimo ah sidaan daacadda haddan kala hadlo haddan saakin waxaa imaada laba iyo toban sax waxaan u soo kalahay in aan dadku u shaqeeyo aan in aan shaqaysto
waa tahay dhanka kalena markaan haddii aan eegno la taliyo sare oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta muqdisho ku geeriyooday ra-isul wasaare xamse cabdi barre ayaana ka hadlay arrintaas siduu warkan uu ku faahfaahinayo xamse een, cabdiqaadir indhooy
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa waxa uu tacsi u diray qoysaska ehelada iyo ummadda soomaaliyeed uu ka geeriyooday allaa u naxariistay marxuum bashiir axmed cusmaan oo ku magac dheeraa bashiir kacaan kaasi oo saaka ku geeriyooday magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa marxuumka ku sifeeyey muwaadin naftiisa iyo waqtigiisa u horay dalkiisa islamarkaasina ahaa howlkar wadankiisa wax badan u qabtay ama ugu qabtay aqoontiisa alla u naxariistay waxaan uga baryayaa inuu naxariistii jenaraal farduuso uu ka waraabiyo qoyska iyo ehelada marxuumka uu ka tegana samar iyo iimaan uu allaha uu ka siiyo ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya qoraal uu soo saaray islamarkaana ugu tacsideynaya ehelada iyo qoysaska uu ka baxay marxuumka kani marxuum bashiir axmed cusmaan bashiir kacaan ayaa saakay ku geeriyooday magaalada muqdisho waxaana uu ahaa la taliyo sare oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya isaga oo laba kun saddex iyo tobankii ilaa iyo laba kun saddex iyo labaatankii ahaa agaasinka golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya muddadaasi oo ugu adeegaya dalkiisa aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa
mahadsaned cabdiqaadir weli wararkeena ayaana ku guda jirnaaye munaasabad xariga looga jarayay xarunta sahan diagnostic ayaa waxa ay ka dhacday magaalada muqdisho sida warkan uu ku eegayo waryaheena xasan laki munaasabad maqaamkeedu aada u sarreeyo laguna weyneynayo furitaanka xafladda daafuurka xarunta sahan diagnostic center oo looga maarmi doono in baaritaanada caafimaad ee dalka dibaddiisa loo aadi jiray ayaa gudaha magaalada muqdisho laga xarig jaray taasi oo ay ka qayb galeen xafladdaasi dhakhaatiir magac weyn ku leh bulshada soomaaliyeed iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday bahda caafimaadka kuwaasi oo si diiran usoo dhoweeyey howsha iyo furitaanka xafladda daafurka ee sahan diagnostic center oo dalka dibaddiisa uga keentay bulshada soomaaliyeed qalab casri ah kaa oo ku aadan in baaritaanada kala duwan oo ay ka mid yihiin dheecaanada iyo noocyada kala duwan ee baaritaan dalka dibaddiisa looga maarmi doono ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha xaruntan sahan diagnostic center dr sahal oo soo bandhigay howlaha kala duwan oo ay qaban doonaan iyo agabka ay ugu talagaleen bulshada soomaaliyeed in loogu adeego si looga maarmo in lacago fara badan dalka dibaddiisa looga qaato si baaritaano caafimaad halka ay ugu gaaraan bulshada laga haqabtiro ee, ayadoo la isticmaalayo qalabkii ugu dimeeyey ee caafimaadka waxa ay ruyada ama vishanka sahan loo aasaasay ay tahay in ay noqoto serviceka diagnostic imaginka markii laga hadlayo iyo diagnostic rad- pathology inay ka noqoto leading ama hoggaan ay ka noqoto haqabtira ee, baahiyaha caafimaadka ee arrintaa khuseeya si ay taa u gaartana sahan waxa ay ilaahay mahadiisa ilaahay noo suurtageliyey inaan dhigno ama keenno qalab caafimaad oo aada casri u ah iyo shaqaale caafimaad oo isugu jira radiologyaal pathology radio technicians iyo supporting staff ee sahan waxaa ilaahay mahadiisa ilaahay noo suurtageliyey inay hoosti garayso la- largest diagnostic team in soomaaliya sahan waxaa ka shaqeysa ilaa sideed dakhtar oo isugu jirta radiology pathology isugu jirta sidoo kale sahan waxaa joogta team badan oo technical staff ah oo radio technicians ah dr fuji oo ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed oo halkaasi ka hadlay ayaa isna ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in bulshada soomaaliyeed loo keeno agabkan casriga ah ee dunida la jaanqaadaya si looga maarmo caafimaadkii dalka dibaddiisa loo aadi jiray kuna bogaadiyey sun diagnostic center in aynan ka daalin howsha shaqo ay bulshada u hayaan ee ku aadan dhinaca baaritaanada aadaan ugu hambalyeynayaa sahan diagnostics inay masane isku yimaadeen ayagii oo hal center wada samaysteen oo centerku uu noqday center eh, waxgal ah oo cilmigii halkaas loo joogo aadaan anu hadda yaantan waa ka fariistay bukaankii waa ka fariistay waxaan u- aan aan ku bogaadinayaa dhammaan dhakhaatiirta centerada leh hosbitaaliska leh inay aada iyo aada uga faa'idaystaan ayagana dhiirigelin u tahay soomaalidana dhiirigelin bay u tahay oo hadda wax fiicana la gaarayaa Eh, in diagnosis maanta qof t v qabta sida ay dr esa xamdi noo sheegta loo diro hindiya oo la yidhaahdo t v qabtaa oo t v annagana bukaanaadkeenna aan ay- ay- si sahlan aan u daaweysan karno dawaduna free of charge ay noo tahay in dhowr kunoo dooran lagu baxsho yaa aada iyo aada wax loo baahnaa maahan marka sidoo kale xubno kala duwan oo ka mid a dhakhaatiirta ayaa halkaa iyaguna ka hadlay dhammaantoodna waxay bogaadiyeen in baahidii loo qabay qalab caafimaad oo casri ah iyo baaritaanada dunida la jaanqaadaya ay ku guulaysteen baxda sahan diagnostic center ee xafladda xarigjarka ka dhacday gudaha magaalada muqdisho
Een, qodobka labaad oon rabay ani inaan xuso waxay tahay qolada bathology-ga oo sahan waxyaabo badan ay iga caawiya runtii beriga hore endoscopiga waxaan qaadnaa biopsy aad u yaryar diagnoskoodana wareer badana ka jiray tumor aan u jeedo weyn ayaa waxay isoo bixi jiray result ah esophagitis maantana waxay i gaarsiiyeen inaan polyp yar ku arko stomagu waxay leedahay qaybo qaybta cardia fundus body and antrum cardia iyo fundus seliskooda deris waaye lama kala garan karo aad ay iskugu dhow yihiin tiimka oo sahan diagnostic een, markii si loo fiiriyo waxaa moodaa inay very strategic yihiin Een, waxay ku soo beegeen ayadoo shalay ay ahayd markii ugu horreysay ee ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ay yeesheen ma aragtay een, constitution marka taas waxaa isleeyahay waa very strategic s m na maanta waa nala joogtaa marka sahan diagnostics congenital cardiology doorkii inta yarta oo aan practice garaynayay ee ka qayb qaadatay horta hore inaan xuso
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa warka duhur ee raadiyaha dalsan haddii aan markaan eegno waxaa magaalada nairobi caasimada dalka kenya kusoo gabagaboobay shirka horumarinta maaliyadda ee am- i m f iyo hay-adaha dowladda kaas oo muddo toddobaad ah ka socday magaaladaasi wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya biixi iimaan cige ayaa faahfaahin ka bixiyey shirka isagoo markaasi sheegay in si guula uu kusoo dhammaystirmay kulamadii uu la qaatay hay-adaha caalamiga ah ee maaliyadda iyo saaxiibada soomaaliya waxaa magaalada nairobi noogu soo gabagabooy shirka dib u habeynta dhaqaalaha ee hay-adda- hay-adaha dowladda oo markaasi ay gardaadinaysay hay-adda lacagta adduunka ee i m f shirkan oo toddobaad ka socday magaalada oo ay ka qayb galeen hay-ado kala duwan oo dowladda runtii si aad iyo sidoo kale aada u qurux badan ayuu noogu dhacay waxayna muujiyeen in soomaaliya mar labaad ee isbeddel xoogan uu ka socdo dhanka dib u habeynta dhaqaalaha iyo hay-adaha maaliyadda intaba ayuu yidhi biixi iimaan cige sidoo kale wasiirka oo hadalkiisii wata ayaa hoosta ka xariiqay inuu dardar ku socdo kabaca dakhliga dalka iyadoo la isticmaalayo aaladaha tiknoolajiyadeed ee casriga ah kuwaasoo qayb ka qaatay kobaca hanaanka dhaqaalaha ee dalkeena isagoo dhanka kale wasiir biixi u carabaabay in maalinta beri ah lasoo saari doono warbixin ay hadda lacagta adduunka lagu cadeyn doono in soomaaliya ay sameysay sarubkac dhaqaale iyo hanaanka maaliyadeed oo adag warkii duhara kala socotay raadiya dalsan waanagaynta
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel